kulanka magaalada baydhabo ka dhex maray wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxda bangiyada ayaa loogu hadalay sidii lana isku kahadlada lahayay horumarinta ganacsiga iyo bangiyada iyo duurfayna ku qaadayn maaligelinta ganacsiyada shalgadiisana sidii lan taageeri lahay gaar ahaan bulshada danyarta eh si kor lan qaado dhaqaalaha iyo ganacsiga deegaanada koonfur galbeeda kulanka iyo weliba shir gudoomiye iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyadoona gubro ku hayeen madaxda bangiyada ku shaqeeyas magaalada baydhaba induusa dareer iyo layska afgoorada intii xoogga la saaraa maalgelinta beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya yacquub isaaq xuseen oo ku warbiyey kulanka iyo la qaadeen madaxda bangiyada ka shaqeeya koonfur galbeed soomaaliya isoona sheegay inkay wasaarad ahaan iyo xooga saara doonaan horumarinta ganacsiga koonfur galbeed iyo in bangiyada lagula shaqeeya arrimaha maalgelinta ganacsatada
wasaaradda ganacsiga warshadaha dowladda koonfur galbeed meeba sharaf ahaa inay kulan la weeldhata bangiyada ku shaqeeyo degmada baydhabo kulankaas oo ninka qobsoomay xarunta rugta ganacsiga dowladda koonfur galbeed kulanku may ka bilaawaday si-eedan heesareyta mabase rasme anfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga wasiir cabdisalaan kulanku may baa ka bandhignay istraatiijiyadda mise abroshka wasaaradda ganacsiga ee fadaas inaya ka maalgeliyada ganacsiyada yaryar iyo meeleerayahaan dhexdhexaadka ah marka bangiyada may kumid yihiin qeyboonka muhiimsan ee lakula shaqeey doono arrimaha maalgelinta ganacsiyada mayba kula hadalaanay sidii kaxoojida fadeen ganacsiyada weliba ahaan wax soo saarka leh ee production sectorka inayo siiyaan ahmiyadda koowaad saasoo kale mayba dhegensadaanahe adeegyada iyo serviceska bangiyada aan haayaan dadweynaha ka nool deegaanada dowladda koonfur galbeed mayba ha bandhikeena xog fayla oo ka saabsan adeegyada iyo dadka aan haayaan wasaaradda mayba dhiirigeliyahaas ee dhammaan saamiileyda ka shaqeeyo arrimaha ganacsiga haddii haada fadeen ahaan maalgashiga iyo haddii haada fadeen ganacsatadaba inay xiriir dhowla weeldhata oo shaqadana derdergeliyda shirkaana mayba haninka dhammaadaysa guul ah mayba la iska afgaroday yihiin dhammaan bangiyada ku shaqeeyo deegaanada dowladda koonfur galbeed inay oo mayleeraay fursad gaar ay siiyaan arrimahan wax soo saarka maadaama deegaanada koonfur galbeed caanka iyo wax soo saarka haddii hadafada beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga inaynan sameeyaan special arrangement mise meeleraay financial credit gaar ah eedaan mahadsantiin shirkaan si guulaha ka dhammaaday asalaamu calaykum wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba maalmo ilahdhaaf iyo kulmo yeelay qaadaasi rugta ganacsiga koonfur galbeed soomaaliya iyo bangiyada aana sidoo le ka dhiirigeliyaa intii ku shaqeeyaan horumarinta ganacsiga iyo sidoo kale inio maalgelin xoog leh geliyana ganacsiyada yaryar oo baahan in la taakuleeya